yaasmiin cabdi axmed iyo maxamuud siciid oo ka mid ah kalluumaysatada warbaahinta u soo bandhigay cabashadooda ayaa sheegay in suuqan ay noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas fara badan islamarkaasna ay ku adag tahay inay u guuraan meel kale oo cusub waxaana amarka ka guurista ay kalluumaysatadu ku tilmaameen in ay tahay dana shakhsiyadeed dad waxaan nahay shacaba dad waxaan nahay maatea waxaan nahay birmageydaan nahay waxaan nahay hooyooyinkii maanta loo baahnaa baan nahay marka waa mudan madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inta ay ka koobanta dowladda puntland inay annaga hoos noo fiiriso shalay waa nala soo bixiyey waxaan u soo baxna waxay ahayd dan dawladda ay leedahay waxaa la yidhi ka baxa diyaar baa la noqonnay annaga garteenna waa qaadan waa soo bannayn halkaasaa nala keenay wax kasta oaan ku qabna dhibi dhaaf waa ka aamusnay mudaaraad ma aana samayn ma aanan hadlin codkeenna ma aana dhiiban wax walbo aatee oo kugu qanacsannahay annaga danta dawladda ma diidanin inaan kaga baxno laakiin waxaan diidannaha dan shakhsiyadeed maalin walba markuu shaksi noo yimaado halkaan nagu handado ka baxa waad ka baxaysaana ka baxa ka baxa waad ka baxaysaana waxaas macquul ma aha mana ka yeeleeno ninka wata digareeto mudane madaxweyne wuxuu leeyahay waxaan wataa digareeto madaxweyne haddii aad soo siisani mudane waxaan ku leenahay madaxweyne shicibkaaga baa nahay nagala noqo digareetadaas waxaan kaa codsanaynaa digareetada haddaad soo siisay ee jirto inaad naga celiso meelaan aadna ma naqaan meelaan aadna ma naqaan meelaan u noqonno ma naqaan meelaan u soconnona haba yaraatee maba jirtaba meesha aan degannahay waa inaad noo daysaa intaasaa kaa codsanayna haddaan nahay muwaadin buntlandaysa oo waddanka u dhashay ilaan annaga ajanabi mahniin waxaanu leenahay marka baaq dheer ka jeedinaynaa madaxweynuhu jawaab deg deg ah inuu arrinkaa ka bixiyo oo waxa weeye deg deg ah maanta shaqo kama jirto kamana jiri doonto haddii marxaladdani ay sii socoto waxaa ka sii daran nin shacaba oo soconaya oo leh awood kuntaragtag sheeganaya meesha anaa laygu warji soo banneeya oo aan fulin ahayn oo aan macnaha meel u soo maray nidaamka uusan jirin nimankii soo dirayana gidaarka fadhiyaan oo leeyihiin meeshaa gal waxa weye waa ku siinay waa ku sixina isna leeyahay xoog baan ku bannaysanaya dadkan dusha ka maraya madaxweyne waxaan ka codsanaynaa jawaab deg dega inaad ka bixista hawsha ganacsade cabdi cali geyr oo ah shakhsiga ay kalluumaysatadu ku eedeeyeen in dowladdu ay ku wareejinayso suuqa boosaaso ayaa sheegay in muddo sannada ah uu xirnaa hoteel uu leeyahay oo ka soo horjeeda suuqa kalluunka sababo la xiriira nadaafad xumo sidaa darteed cabasho uu u gudbiyey maamulka puntland ilaa heer madaxweyne laga ogolaaday in laga kireeyo suuqa kalluunka islamarkaasna uu kalluumaysa shan sano baan hodeel weyn oo aan meesha ku lahaa u xiraa oo arrintaa darteed u xiraa sababta u xiraa maxay ahayd waxay u xirayd dee kalluunka ururkiisii urkiisii baa laga cararay wahodeelku meeshuu ku degan yahay madaxweynahaan u degay iyo dawladda iyo maamulka hooseba arrintii shantaa sano waxba lagama qaban aakhirkii waxay yidhaaheen meel u dhis kadibna meesha waa kaa kiraynaysaa oo lacagta aad meesha ku dhisto kiradaaba u gooso marka meesha la geynayo waa xaggee diyaarinaynaa awal meel baan ugu diyaarinay meeshii xoogaa waxaa ka yimi hadala baa ka yimi meel kalaan u diyaarinaynaa inta la diyaarinayo marka meeshooda joogayaan ilaa heer madaxweynaha soo ogolaaday barasaabka duqa magaanada odayaha dawladda hoose wasaaradda kulli waa soo maray brocesskii dukumentigii waa la sameeyey dhiilkii heshiiskii waa galay maxkamad tasdiiq bay ku samaysay waxaan bislayn dee nin weyn baan ahay oo ma ma bur cadayn karo hantiilana waa ahay magaalada konton iyo laba guri iyo laba hodheel baan ku leeyahay nin waxaa risig u doonan kara maahay laakiin ujeedadeeda weyn waxa weeyaan kalluunkan iyo waxaan hodheelka xiray inaan xal u helo solution baan raadinayay iyaguna waxay rabaan meeshaan lacag ka bixin iyaga loo samayn emergencyga loo dejiyey inay khasab ku haystaan taasna khasab cidina wax kuma haysan karto haddii ay xataa danaynayaan inaan macal hodheelka u dayno uga guuro waa inay kirada iyagu bixiyaan oo aanu faraha uga qaadnaa markaa laakiin dhul qof u kiraysan oo iyagii dhul weliba isxaan loo samay dhul loo diyaarinayo iyo brofcation sameeyaan xoogaa waa waa waa laga fiican yahay laakiin ku dayan mayno dhowr sano ka hor ayay ahayd markii maamulku uu kalluumaysatada ka soo raray suuqii kalluunka ee dhinaca galbeed ka xigay dekedda boosaaso hase ahaatee cabsida ugu weyn ee ay kalluumaysatadu ka muujiyeen inay meel kale u guuraan ayaa ah in suuqa kalluunka loo raro goob ka durugsan xeebta ay kalluunka ka soo gataan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso